maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka isku magacaabay puntland oo warbaahinta la hadlay isagoo ka warramaya hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ninka lagu magacaabo xamse cabdi bare oo qiil u raadinaya shirkii fashilmee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaas oo guuldaro kusoo idlaaday xamsena uu ku andacooday in weli shirkaalkiisa kasii anba qaaday hadalkaas oo ahaa mid lagu raatinayo guuldarada shirka muuqaalka xamse ayuu ku sheegay inuu ahaa nin aad u daalan oo muraal jabsan islamarkaana uu ku daalayo waxyaabahan dhici karin oo ku aadan isku keenta dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada
khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooral jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaragtay awooddeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jegadiisa in laga takhalusayo oo jego ra-iisul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay mabaadiu isugu keeno oo midayn karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad microfoon tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi ber horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo deganaansho siyaasadeedna la gaadho xasan meesha wuu ka saaray qalaalasho siyaasadeed iyo qarandumis buu keenay tii bayna ilaa iyo hadda ku socotaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay inuu gidaar ka soo taabtay lix bilood kadibna lagu dhegi doono isagoona shirkii fashilmay ku tilmaamay kii ugu dambeeyay isugu yimaadaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaana rajaynayaa insha allah hadda gidaarkaa la soo taabtay xasan iyo mabaadidiisii kelitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay gidaarka hadday soo taabatayna waxuu ku khasb marin maaratay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhego lix bilood kadib guntiga lagu dhego la yidhahda xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysa marka waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkani tobnaad kii ugu dambeeyey oo noociisa inuu ahaan doonaan malaynayaa waayo dee gidaarkii wuu gaadhay meel kale oo looga gudbo derbigii baa soo celiyey meel kale looga gudbo ma jirto mar wuu soo hadal qaaday ka bixitaanka maamulka la baxay jubbaland shirkii muqdisho ku qabsoomay ayuu ku tilmaamay inuu ku saxan yahay tallaabada uu qaaday axmed madoobe
axmed madoobe meesha uu ka abbaaray waxaan raba waxaan qabaa inay horta meel fiican tahay meesha ku abbaaray waayo qofka ugu horreeya la dili lahaa waa isaga horta doqon maaha waayo mindidii aan kugu dili lahaa ee gacantaada ku jirta ii dhib aan kugu dhuftay ninka lagu yidhi hadduu diiday horta doqon maaha waxaan qabaa inuu abbaaray waayo qofka koowaad ee dastuurkiisa laga qaadayo ee dabeedna laleeyahay maaragtay qoorta soo dhiibo aan kuu taliye waa isaga weeyaan mudaxereedkiisii baa dhammaaday inuu doorasho qabsaduu doonayey muddo kororsi sanadaan ku siinayaa waa qofka koowaad la birayn lahaa buu ahaa horta meel fiican buu ka qabtay warka ka soo baxay wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay puntland ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ka dhacay shir la isku fahmi waayey arrimaha doorashada kaasoo ay maamul goboleedyada ka biyadiideen sidaa wax u rabay xasan sheekh maxamuud axmed madoobe ayaa gebi ahaanba isaga kacay shirka isagoona durbadiiba diyaarad ka soo raacay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho isaga iyo wafdi uu hogaaminayay maamulka puntland ayaa sheeda sare ka daawanayay waxaa ka dhacay madaxtooyada villa soomaaliya maadaama maamulka puntland oo hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyo xasan sheekh maxamuud oo kala dhexeeyo dagaal siyaasadeed oo aada u daran